ololahani looga buufinaya kaneecada magaalada gaalkacyo ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland iyo sidoo kale maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ololahan oo socon doono muddo toban beri ah ayaa laga bilaabayaa xaafadaha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka puntland waxaana xariga ka jaray duqa degmada gaalkacyo ee maamulka puntland ugu horeyn iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim ayaa ka warbixiyey qeybaha uu ka kooban yahay ololahan iyo sidoo kale ujeedooyinka laga leeyahay buufintii kaneecada iyo cayayaanka la socday oo runtii culays weyn magaaladan ku hayay saad ogtihiin biyuhu markii roobka do-oba waxaa bilaabma waxa la yidhaahdo cayayaan baa bilaabma ka bilaabma sababahana keenay waxa weeye meelaha biyuhu ku hareen magaalada fadhiyaan oo u mahad celinaya duqa iyo tiimkiisa hawsha xooga badan ay hayaan ay aloolaha ay ku hayaan magaalada oo biyosaarista ah iyo guddiga kale oo shaqada wada dhammaantood mudana guddoomiye shaqadan wasaaradda caafimaadka muddo dhowr iyo toban sana ayay wadaa buufinta kaneecada ah adigoo aan maayar ahayn baad nala shaqayn jirtay ku mahad celinaya guddoomiye runtii adoo si fiican baa u kala taqaanaa magaaladan iyo waaxaheeda maantana waxaan maantana waxaan ku faraxsannaha adigoo runtii awal nala shaqayn jiray inaad maayar noqotay ugu dambeyntii duqa degmada gaalkacyo cabdirasaaq xasan warsame ayaa waxa uu ugu baaqay shacabweynaha magaalada gaalkacyo in ay la shaqeeyaan howlwadeennada ka shaqeynaya ololahan loogu talagalay in kaneecada looga buufiyo magaalada gaalkacyo
waxaan rabaa inaan aan aada uga mahad celiyo wasaaradda oo runtii mar walba u heelan inay runtii arrimaha caafimaadka ay shaqadeedana ay tahay waxqabad weyn runtii ka qabataa aada iyo aad baa runtii u bogaadinaynaa wasaaradda shaqadan runtii lixaad kaleh ay bulshada u hayso annagana ka dowlad hoose ahaan waxaanu garab taagannahay shaqadaas baaxadda leh ay wasaaraddu runtii hayso sida la sheegay qalabkan iyo hawshan socota waxaa runtii hoggaaminaysa wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda sida warbixinta lagu bixiyena qalabka laftirkiisa waxaa runtii gaday si isku tashi ah shaqaalaha wasaaradda maantana waxaa manfacsanaya bulshadii reer gaalkacyo arrintaas waa arrin tusaale mudan
kadib da'itaanka xilli roobaadka guga ayaa waxaa magaalada ka dilaacay kaneeco aada u fara badan taasi oo saameyn ku yeelatay bulshada magaalada gaalkacyo